Wasiirka Wasaaradda Kheyraadka Biyo ee Somalilan ayaa xaragga ku jaray shanciyeel biyood hanas oo hirgeliyay wakaaladda biyo ee magaalada Burco. Ceelbiyoodkan iyo waliba saas oo kale daw dareere soolaro laga talagalay inay caawiyaan hasaarooga biyo. Marka horreyntii maareeyaha wakaaladda biyo ee magaalada Burco oo furitaanka ceelalkan ku hadlay ayaa sheegay muhiimadda ceelalkan iyo in leeyihiin bulshada magaalada Burco.
Maanta waxaa inoo farxada inuu wasiirku xadhigga inooga jarayo shan ceel biyood oo laba ka mid ah laga qoday xaafadda Sheekh Bashiir laba ka mid ahna laga qoday xaafadda may oo iminka aynu taagannahay ka kalena laftiisa halkan baa laga qoday laakiin tignikal ahaan waxbaa ka yar dhiman laakiin biyo wuu leeyahay waxaa noo guulaa sannad iyo badh gudaheed in shan ceel noo hirgaleen intaanu xilka haynay ama wasiirku xilka hayay sidoo kale waxaa noo guula maanta inuu sagaal ceel oo ka mid a ceelasha wakaaladda in solar la saaray halkii markii hore shan ceel solar naga saarnaayeen maanta ay saaran yihiin afar iyo toban ceel sannad iyo badh gudahood solarka waxaa noo maalgeliyey miisaanadda qaranka haddana waxaasoo horumara waxaannu samaynay iyadoo wakhtiguna adag yahay dadaal badan oo wasiirka iyo wasaaraddu nala qabteen ayay noogu hirgashay inay dadaalka intaa leeg aannu samayno saas oo kale ceelalkan lagu hirgeliyey magaalada burco iyo waliba hadhawaay golaha deegaanka degmada burco iyagoona sheegay inay ceelalkan welwiin ku tara doonaan bulshada xiliyada biyarad iyo jaranga wasiir cali iyo sakariye waxaan ugu mahad celinayna in labadooduba intii ay xilka la wareegeen midna wakaaladda biyaha burco la wareegay midna wasaaradda biyaha uu la wareegay inay wax iska bedeleen guud ahaan hanaankii biyo xilka qaranka iyo biyofidintii magaalada burco oo maantana in toddoba ceel aynu dah furayno toddobadan ceel iyo sagaalkan soolar ee lagu soo kordhiyey sanadkan gudihiisa biyo ballaarinta degmada burco runtii waa wax mudan in loogu hambaliyeeyo wasiirka iyo maareeyaha iyo shaqaalahooda in loogu hambaliyeeyo way mudan yihiin sidoo kale waxaan si gaara ugu mahad celinayaa wakaaladda burco tiimkeeda ugu horeeya maareeyaha iyo maareeya ku-xigeenka iyo agaasimo waaxeedada iyo shaqaale weynaha oo runtii muddadii ay joogeen firfircooni dheeraada iyo waxqabad ballaadhan runtii ka hirgeliyey degmada burco oo meel kasta iyo a d biyada iyo xaafadaha kala duwan intaba biyo ballaadhin ku sameeyey iyagana waxaan leenahay markhaanti baanu idinka nahay jazakumullahu khayran dowrkiinni iyo waajibkiinni baa gudateen wasaaradda kheyraadka biyo ee somalilan ayaa muddooyinkan wadiyay dadaalada ka eedan sidii walankaga wada lahayti biyarada xiliyada bersho ee kudhiyaanka magaalada iyo sidii markaasay magaalooyinka somalilan aan ku hirgeliyey lahaayeen mashruuco biyogelin